wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle ayaa beeraleyda deegaanada hirshabeelle ugu baaqday kordhinta waxsoosaarka beeraha xilli roobaadka guga beeraleyda hirshabeelle ayaa markii la gaaro xilli roobaadka guga tacbado beeraha kuwaas oo soo saara dalagyo kala duwan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa beeraleyda ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan xilli roobaadka guga bacdamaa lagu jiro fasalkii gugi bilowgiisi inaan beeraleyda halkaan baaq ugu jeedino kala duwan waxaan leenahay marka ugu horeyso beeraleyda hirshabeelle inay u diyaargaroobaan sidii loogu faa'iidaysan lahaa fasalkan maxaa yeelay roobkani waa da-ayaa webigana biyuu keenay in lagu talagalo in waxsoo saarkii la kordhiyo loo diyaargaroobo inaan ugu baaqno ujeeddadana koowaad sidaasay ahayd ujeeddada labaad waxay tahay inaan ugu degno dadka webiga jiinkiisa degan iyo kuwa togaga deganba xilliga roobkaa lagu jiraa inay ka feejignaadaan khataraha ka iman karo fatahaad uu keeno webigu ama togaga biyo ay keenaan dadka ay waxyeelo gaarsiiyaan inaan ugu degno qodobkeenna saddexaad waxay tahay in meelaha jilicsan waxaan ku talagalnay wax badan aan ka qabannay haddii ay dhacdo meel inay fatahaadi khatar u tahay in maamulka degmooyinka lala soo xiriiro wasaaradda lala soo xiriiro sida aan ugu hortegi lahayna arrintaasna aan ka wada shaqaynana waa ugu baaqaynaa anoo jaaniskan ka faa'iidaysanaayo waxaan rabaa halkaan ina baaq ugu diro hay-adda faawo iyo kuwa kale ee aan ka wada shaqayno sida beeraleyda yararka ah loo caawin lahaa abuur loo siin lahaa ee aan ka ballannay wixii aan ka ballannay iyo ku talagalkeenni xilligii waa la joogaa mar haddii tacabkii la dhaafo kadib abuur la keena wax tari mayso waxaan ugu baaqaynaa marka ayagana wixii aan ku ballannay iyo taakulaynta beeraleydaas la siin lahaa abuurka in sida ugu dhaqsiha badan howshaasi loo qabto xilligii ku habboonaan haddaa la taagan yahay beeraleyda hiirshabeelle ayaa sanad waliba xilligan oo kala tacbado beeraha si ay u soo saaraan dalagyo kala duwan